galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin sabtiya bisha meyna ay tahay afar iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah beesha caalamka oo ugu baaqday baarlamaanka soomaaliya in ay deg deg u ansixiyaan heshiiskii madaxda qaranka iyo maamul goboleedyadu ka gaadheen qaabka doorashada ee sannadkan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale oo ka hadlay go'aanka dowladdiisu ay ku xidhayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda kama muuqato international communitygana iyadana kama muuqato siday ugu gurmadeen qaxootiyada hadda yurub galayaan oo ay lacag u bixinayaan qaxootiga yurubna waxay leeyihiin waa illegal immigrant qaxootiga kenyana jooga iyo afrika joogana shil lama siinaye waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imanaya deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ay la socdeen baabuurka qaraxa lala beegsaday ayaa la sheegay inay lahaayeen ciidamada booliska ee la foole fadhigoodu yahay ayna ku soo jeedeen dhinaca magaalada muqdisho askarta dhaawacantay ayaa la sheegay in ay ku soo jeedeen magaalada muqdisho ka hor intii aanu qaraxu qabsanin waxaana la sheegay in qaraxu uu sidoo kale burbur kooban u geystay baabuurka
ciidamada dowladda soomaaliya oo gacan keliya kuwa etoobiyaan oo ka tirsan amisom ayaa saacadihii hore ee maanta waxay al-shabaab kala wareegeen gacankuhaynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay dadka deegaanka sheegayaan ciidamada huwantaahi ayaa qabsaday halkaas iyagoo aan wax iska caabin hayla kulmin kadib markii ay al-shabaab isaga baxeen magaalada aadan yabaal dadka shacabkuna ay ku amreen inay magaalada ka barakacaan sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay dadka magaalada joogaya ayaa u sheegay in ciidamada aysan dib magaalada uga bixi doonin ilo xogogaalahi ayaa v o a u sheegay in markii ay al-shabaab ka baxayeen magaalada ay duleedka aadan yabaal ku dileen afar qof oo ay ku eedeeyeen basaasnimo amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa muddo bil ka hor ahay qabsaday degmada aadan yabaal balse maalmo kadib ayay dib haddana uga baxeen iyagoo aan sheegin wax sabab ah qaramada midoobay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya urur goboleedka igad midowda yurub britain etoobiya maraykanka sweden iyo talyaaniga ayaa walaac xoogan ka muujiyey jiitanka ku yimi in la ansixiyo qorshaha doorashada laba kun iyo lix iyo tobankaas oo ra-iisul wasaaruhu u gudbiyey goraha golaha baarlamaanka bishii abriil soddonkeedii beesha caalamka ayaa taageertay hannaanka doorasho waxayna xilligan ugu baaqayaan dhammaan hay-adaha federaalka ee arrintani khusayso in ay hore u qaadaan tallaabooyin lagu ansixinayo islamarkaana loogu diyaargaroobayo doorashada iyo hirgelinta hannaanka doorasho ee laba kun iyo lix iyo toban safiiro iyo ergo ka socota beesha caalamka ayaa kulamo la qaatay xukuumadda iyo hoggaanka baarlamaanka muddo saddex maalmood ka hor ah si ay mar kale ugu soo celiyaan ama ay u xasuusiyaan baaqoodii hore ee ahaa in ay taageersan yihiin hannaanka doorasho qoraal ay soo saareen dhinacyadani ayay ku sheegeen in hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey uu ku yimi wadaxaajood iyo isu tanaasul dhinacyo kala duwana iyadoo qodobada lagu heshiiyey ee kulannadaas ka soo baxayna ay ahaayeen ay ku jireen dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo in haweenka labada goleba loo qoondeeyo ilaa soddon boqolkiiba in laga siiyo matidiinta ururka xisbullah ayaa ku eedeeyey koox xagjir islaamiyiin ah inay ka dambeeyeen dilka mustafa bidrudiin oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka xisbullah kaasoo lagu dilay jimcihii shalay meel u dhow garoonka diyuuradaha ee magaalada dimashiq ee dalka siiriya xisbullah ayaa ku dhawaaqday geerida bidrudiin iyadoo isla shalayna ay u sameeyeen aas milatari ka hor inta aysan meydkiisa ku soo wareejinin xaafado ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada bayruud ee caasimadda dalka lebnaan jimcihii shalay war uu ururku soo saaray waxay ku caddeeyeen kadib baaritaano ay sameeyeen inay ku ogaadeen mustafa badrudiin in lagu dilo weerar gantaal oo ay qaadeen waxay ugu yeereen koox suniyiin takfiir oo xag jir ah badrudiin ayaa ahaa shan iyo konton jir hogaaminayay maleeshiyaadka shiicada ee xisbullah kuwaas oo ka dagaalamaya dalka syriya islamar ahaantaasina gudaha syriya u galay muddo sannadaha kadib dagaalka sokeeye ee waddanka syriya ka qarxay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada washington xildhibaan aadan barre ducaale oo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya ee xisbiga talada haya dalkaasi ah ayaa ku eedeeyey dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba inaysan culeys iska saarin inay qaataan mas-uuliyaddooda ku aadan qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu sheegay in beesha caalamku ay siyaabo kala duwan ula dhaqmayaan qaxootiga soomaalida ah iyo kuwa siiriyaanka ahi marka loo barbardhigo aadan barre ducaale wuxuu sheegay in dowladda kenya aysan qaxootiga soomaalida ahi meel cidlaha ku daadin doonin maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada gaarisa
aadan barre ducaale ahna mudanaha laga soo doorto bartamaha gaarisa ayaa hadalkiisa sidoo kale waxa uu ku biiriyey hogaamiyaasha kala duwane fikirada kala duwan ka kala dhiibanaya go-aanka dowladda dalkani kenya ay ku qaadatay in dib loogu celiyo dadka qaxootiga ku sugan dalkani kenya dalalkay ka yimaadeen awalan dowladda kenya waa dowlad aaminsan sharcigaada iyo sharciga caalamiga oo qorayso inay ku xadgudbin dadka midda labaad qaxootiga dowladda kenya iyo shacabka kenya waxay hayeen dhowr iyo soddon sana ku dhow mahadna dowladda kenya way ku leedahay ummadda soomaalida meesha deganna way ku leedahay gaarisa countyna way ku leedahay wanaaggii aan samaynana inaan oo intaa soddon sano aan samaynana inaan maanta aan ku xaarno diyaar uma nihin mudane aadan barre ducaale ayaa sheegay go-aanka dowladda dalkani kenya ay qaadatay in sabab ay u ahayd kadib markii ballamo hore oo dowladda dalkani kenya ay la gashay qaramada midoobay iyo dowladda dalka soomaaliya ay kala soo bixi waayeen taasoo keentay in culays fara badan dowladda dalkani kenya ay kasoo fuusha dhanka qaxootiga waxaa la sameeyey tripartite agreement dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda kama muuqato international communitygana iyadana kama muuqato siday ugu gurmadeen qaxootiyada hadda yurub galayaan oo ay lacag u bixinayaan qaxootiga yurubna waxay leeyihiin waa illegal immigrant qaxootiga kenyana jooga iyo afrika joogana shil ma siinayin marka arrimahaas ayaa iyo arrimo kale oo ku saabsan xagga nabadgelyada ayaa dowladda kenya ku qasabtay inay daashay oo culeyska ay qaadi karin inay hadasho marka waxaan leenahay kol laba ninka qaxootiga weynaa wuu imaanaya arrinkana kol laba waa inay la fariisto oo qof kastaa mas-uuliyadiisa u qaato ducaale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in go-aankaasi uu yahay mid dowladda dalkani kenya ay dhiraandhirin doonto ayna ka warqabi doonto xaquuqul insaanka iyo xaaladaha kala duwane dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma oo uu ku sheegay inay yihiin badankood dad aada u tabar daran marka weliba u h n c r ninka weyn maanta waddanka wuu imaan doonaa wejigaan ka saarayna war ummadda nato maxaad u haysaa waay waddanka turkiga waxaa la yidhi qaxootiga syriya iyo iyo iyo iyo iyo iraaq ha la dejiyo one billion euro baa la sameyey guryaha loo dhisay iskuulaha loo dhisay waddankooda loogu dhisay iyo waddan jiiraan u dhow qaxootiga maanta kenya soddon sana wuxuu ku nooliyay waad garanaysid marka ha naloo sheego qaxootiga adduunka hadduu kala leeyahay classification oo midka soomaaliyeed isaga la baabicinayo midka carabka ama midka dadka kalena asaga la siinaya kibisa fiican ducaale ayaa marnaba waxa uu sheegay inuusan buuggiisa ku qoran doonin si xoog ah loogu daabulo dalka soomaaliya balse ay dowladdiisu doonayso in si deganaansho ah qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay xaaladda ba-an ee dadka qaxootiga ku sugan yihiin ay oga dhiidhiyaan intii maanta nala imaado gaarin laguma guraayo oo meel cidlan laguma daadinayo taas annaga ayaa dowladda ku jirnaa anagaa dowladda u sarreeya warkaana waa warkaas wa laakiin sheekada maanto idin yay noqon iloo sheeka iska socoto dadkan qaxootiga waa in xaqooda la siiyo xaqooda waxaa lagu siini dadkan lacagaha faraha badan ku cunayaan oo rabaan inay sii jirto oo baabuurta weyn wataan oo air conditionka ku jiraan oo biyaha mineralka cabaayaan oo la ilaalinaya intaasoo qof ilaalinayso egaad ka gudubto xarada aad tagtana waxaad ogu tegay dad caafimaad haysanin culayska ugu badan ayaa ducaale waxa uu sheegay in ay saarayso dowladda soomaaliya laakiin dowladda kenya waxay la hadlaysaa dowladda soomaaliya iyo international communitiga oo wakti kasta ilaa soddon sano hadda aan soo dhaafnay ballanqaad samaynayiin dowladda soomaaliya mas-uuliyaa ka saaran madaxdeeda inay dantooda shaksi tanasulaan oo danta ummadda soomaaliyeed kuwa ku nool waddankooda iyo kuwa qaxootiyaha ku nool inay u daneeyaan oo ay waddankaa nabad ka dhigaan oo ay waddankaa dejiyaan oo ay fursad siiyaan dadka siday ku noqon lahayeen gunti iyo gebagabadii xaaladda baanan dadka qaxootiga ayaa waxay noqonaysaa in marba marka kasii dambaysay dhegta kor u hayaan hadallada kala duwan ee siyaasiyiinta iyo saraakiisha dowladda dalkani kenya ka imaanayane ay noqonayaan mid marna beerka u jilcinaysa marna beerka ka gubayso taasoo noqonaysa in xanuun ay ku sii rido dadka qaxootiga ah qaxootiga ku dhaqan dhadhaab oo labaatankii sane lasoo dhaafay ku dhaqan axriyaha qaxootiga dhadhaab badankood waa soomaali kasoo qaxay dalka soomaaliya tiro yar ayaa dib uga noqotay waxaana marba marka kasii dambaysa soo gaaro xeryaha qaxootiga dhadhaab tiro aan saas usii burnayn oo kasoo cararayo gudaha dalka soomaaliya maxamed faarax shire v o a gaarisa dhinaca kalena dowladda kenya ayaa sheegtay inay magacowday guddidii isku dabaridi lahayd dib u celinta qaxootiga xilli ay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay ugu baaqayaan dowladda kenya in ay go'aankaasi ka laabato yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha josephin kaseri koob iyo tobankaasi xubnood waxaa hogaaminaya mr joseph irungu iyo dr gordon kihalangwa waxaana la sheegayaa inay ku jiraan mas-uuliyiin iyagu aqoon gaara u leh howlaha qaxootiga dib u celinta iyo wakhtiyada markaasi iyaga loo qoondeeyey iyadoo ay ka baaraandegayaan qaabka loo maamulayo howlaha dib u celinta wakhtiga iyo markaasi laylisyada dib u celinta kharashyada ku baxaya wareegtadan rasmiga ayaa la sheegayaa in la shaaciyey iyadoo wasiirka arrimaha gudaha waddanka kenya iyo kooxda ugu xil saarayna ay ka baaraandegayaan istaraatiijiyad ku saabsan muddada dib u celintu ay soconayso waxaa kaloo yaraa jira qorshe lagu xaqiijinayo dadka qaxootiga iyo waxyaabaha xogta rasmiga ee qorshayaasha nabadgelyada muddada howlaha dib u celintu ay socoto guddigan oo loogu magacdaray guddiga howlaha gaarka ah iyo barnaamijyada dhinaca dib u celinta ayaa la sheegayaa inay ku jiraan dadka iyagu martigeliyey qaxootigaasi inta layrisku socdana waxaa la sheegayaa in siyaasadda qaabaynta iyo awoodaynta la xiriirta shuruucda qaxootiga caalamiga la waafajinayo sida uu sheegay mr inkaseri oo ah wasiirka arrimaha gudaha waddanka kenya waxaana la filayaa in xogaynta gaarka ah ee guddigaasi loo xil saaray ay warbixinta ugu soo gudbin doonaan wasiirka arrimaha gudaha waddanka kenya iyo soddonka bishan may ee aynu ku jirro arbacadii aynu ka soo gudubnay ayaa wasiirka arrimaha gudaha joseph inkaseri waxa uu ku dhawaaqay dib u celinta qaxootiga iyo in si rasmiya albaabada laysugu dhufan doono xeryaha ku yaala dhadhaab ee countiga gaarisa halkaasi oo uu ka xusay inay lagaba maarmaan u tahay tallaabadani ammaanka guud ee qaranka waddanka kenya wasiirku waxa uu sheegay in go-aankaasi uu ka dambeeyey heshiis bishii novembar sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka dhex maray dowladaha waddanka kenya soomaaliya iyo hay-adda u n h c r oo saxiixay heshiis saddex geesood ahaa oo ku saabsan layliska dhammaystirka dib u celista oo si gaabisa u soconayey go-aankan ayaa dowladda waddanka kenya ku tilmaantay in ay u muuqdaan xeryaha qaxootigu meel lagu martigeliyo dhaqdhaqaaqyada al-shabaab iyo xarumo la sheegay si kootarabaana markaasi in lagu soo geliyo baayac mushtar iyo waxyaabo kale oo hubka sharci darada ay uu ku jiro sida uu sheegay joseph inkaseri dowladda waddanka kenya waxay dusha kala soconaysaa mas-uuliyadda guud ee badbaadinta dadka muwaadiniinta ee waddanka iyo hantidooda inta howlahaasi ay socdaan laakiin dowladda waddanka soomaaliya ayaan ku faraxsanayn go-aanka waddanka kenya iyadoo markaasi ay ka digtay in ay ammaan darridu sii kordhi karto marka dadkaasi la soo celiyo waxaana ay weydiisatay dowladda waddanka kenya soomaaliya in la hakiyo qorshayaashaad in ka badan saddex boqol iyo soddon kun oo qof oo qaxootiya oo soomaali asalkoodu yahay dib loogu soo celinayo soomaaliya oon u diyaarsanayn xilligan walow horay ay ugu heshiiyeen dadka iyagu markaasi iskoodu laabanaya in la soo celiyo war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa maalintii jimcihii lagu sheegay in kenya tallaabada ay qaaday ay ka soo horjeedo heshiisyadii dadka qaxootiga ee dalkeeda ay ku martigelisay iyo waxyaabihii horey ay uga wada hadleen yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere haatanna war goordhow idin soo gaadhay wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhimatay shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii iska hor imaad uu dhex maray laba kooxood oo ka wada tirsan ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya labada qof ee dhimatay ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu yahay rayd iska hor imaadka ayaa ka dambeeyey gadood ay sameeyeen ciidamo ka cabanayay mushahar la-aan taasi oo xiisad amni darro ka abuurtay magaalada xubno ka tirsan ciidamada ayaa sheegay inaan muddo bila ah aanay qaadanin wax mushahar ah
aad yaad baad u mahadsan tahay ismaaciil bal markan intaadan stuudiya ka bixin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan ay si wada jir idinku daadihinayaan ayaan dhegeystayaal idinku wareejin doona dhegeysi haboon
hambaliyada iyo heesaha toddobaadkana barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan warqadda ugu horraysa ismaaciil bal xaggaaga noo soo qodo falastiin iyo waraaqo kala duwan ayaa dhankayga yaalla maanta waxaanse ku soo bilaabi doonaa waraaq ay ku qoran yihiin dad koobani waxaa lagu bilaabay annagoo kale ah hani xaaji maxamed wiilo macallin nuur sacdiyo isaaq aadan safiya cabdiqaadir sheekh maxamed deeq maxamuud xaaji iyo faadumo macalin nuur nuurto caalin aadan shukri ismaaciil axmed farciyo macalin mustafe iyo caruurteeda faadumo shariif ibraahin cayni xaaji ibraahin maxamed cabdicasiis cali faadumo cabdiqaadir mustafa shukri axmed maxamed faadumo khayre cabdulle iyo ibraahin yuusuf ibraahin dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe yacquub ibraahin aadan iyo hooyo aamino maxamed yuusuf oo wiilugu dhashay dalka kenya gaar ahaan caasimadda waddankaas ee nairobi wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi yacquub ibraahin waxayna leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadana waxay naga soo gaartay ismaaciil waxay yidhaahdeen waa hambalyo tahniyad aroos farxad leh waxaana diraya hooyo culummo barqadlo maalin iyo cismaan xuseen samow cali xuseen samow maxamed xuseen samow indhayar xuseen samow cabdikariin muumin samow geedi faarax samow iyo maxamed faarax samow iyo cabdi faarax samow iyo eedda maleyka samow aamino samow cabdiyo samow muumino samow waa eedayaal dhammaan faarax samow mustaqiim muumin samow dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo hawada u marinayaan arooskii aroosadda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen cilmi xuseen samow iyo marwadiisa qaaligaa sacdiye maxamed cabdulla oo ku aqalgala magaalada muqdisho xaafadda suuqa xoolaha isku waara ubad khayrqaba kala hela ayaanu leenahay aamiin falastiinay bal inta aynu waraaqaha dib ugu soo noqonno waayo qaar badan baa maanta horteeda yaallo weliban qaar ka mid a aada loo soo xardhay dhinacii heesaha aan aadno marka markan maanaa ka horreeya mise adaa ka horreynaya bal adiga noo soo qabo falastiini waxaan soo qabanaya mar haddaad tidhi dhinacii heesaha welibana aan dhinacay ku horreeyo heesay ku luqayso hodan cabdiraxmaan weliba hooyadeed oo fanaanada aamine cabdilaahi ayaa heestan hore u qaaday hodan cabdiraxmaanna dib ayay u qaaday marka heesta qumanow ayaa la yidhaha bal dhegeystayaasha aan kusoo dhaweyna
waaw ismaaciilow hodan waxay leedahay qosol baan dibnaha furay qaybow aragtidaada naftaa kuu qushuucday waaw adi qudhaad waxaan moodaya ilaa hoostaad kala socotay falastiini waa kaasa warqadda xigta bal dhankaaga noo soo qabay falastiin haddaan soo qabto waraaqda dhinacayga waa tahniyad meher waxayna ka timi hooyo khadro cilmi cute hooyo sahro cilmi cute hooyo safiya cilmi cute dhammaan reer cabdiraxmaan masiimo iyo dhammaan reer moxamed cismaan cali waxay halkan tahniyad meher uga dirayaan maajid cismaan axdar iyo sabaax maxamed cabdi oo meherkoodu ka dhacay waddanka sacuudi areebiya magaalada damaan waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabanakala hela aamiin aamiin aamiin warqadan ismaaciilo waa warqad aad loo soo sharxay waxay naga soo gaartay aabe maxamed cabdulla kulmiye iyo aabe xasan cabdulla kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda faadimo cabdulla kulmiye saygeeda iyo caruurteeda eedda xaliimo cabdulla kulmiye saygeeda iyo caruurteeda iyo hooyo xabiibo cabdulla kulmiye iyo hooyo salaade axmed colaad dotoreysa sacdiye maxamed cabdulle saygeeda iyo caruurteeda ubax maxamed cabdulle saygeeda iyo caruurteeda cabdulaahi afyare cabdulle cabdulaahi yare xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aamino maxamed cabdulle amiish yaxye maxamed cabdulle mahad xasan cabdulle mahad buruko xaaskiisa iyo caruurtiisa qadra cabdulaahi maxamed xamdi cabdulaahi maxamed seegeeda iyo caruurteeda bashiir cismaan mire bashka iyo xabse cabdidiini iyo cabdisahal xirsi salaad mister sahal loo yaqaana iyo dhammaan reer kulmiye iyo dhammaan reer faysal aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga dunida dacladeeda waxay tahniyad aroos farxadle u dirayaan caruuskii caruusadda waxay yidhaahdeen maxamed cabdulaahi maxamed iyo gacladiisa sabaax faysal aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho degmada howlwadaag taariikhdu markay ahayd waa bishan may sagaalkeedii noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay bal falastiini dhinacii heesaha bal markan adiguna haddii markii hore hodan cabdiraxmaan iyo heesa hooyadeed horeu qaadeen soo qabanay haatanna maxaa dhinacaaga inoo haysa markana kaalimihii sugaanta haddii ismaaciilow dhinacayga aa u soo duuday heesta aan soo qabanayo waa codkii eebba naxariistii jannaha ka waraabiya ee cabdiqaadir xasan nageeye waxaa la yidhaahdaa heestan sida laba walaala
laba walaala inaan noqonno waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha ana lahasha awga ಮಲ್ಲದು ಹುರ್ದದ ಬಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹಶ ಆವುಗ ಮಲ್ಲದು ಹುರ್ದದ ಬಾ ಸಹಬೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ಲೌಲ ಈಗು ಹೇಸಾ haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali
waan gartay anna lahasho awga mallada hurdada baas hee lixda saac habeennima lilalowla iyo heesa haddaad adigu ladan tahay hee ismaaciil inaan liito ma og tahay mise waaba lumayo lurku waygu keligay waaw waaw waaw Waa la goobta soo- wacdara ka dhacay waa la ysla qabaa lurka aad iyo aad bal warqadda xigta noo soo qabo waraaq waxaan soo qabanayaa falastiinay een, waagii hore jacaylka marka waraaqaha la qorayo waxaan filayaa in badan inaad waayo aragu tahay wadne ayaa astaan u ahaan jiray Adiga iminka wadnihii meesha ka emailka- baxay adiga emailka iyo facebooka kusoo gaaray shukaansiga waxaan filayaa dee xilligaa hore horta warqado lix bog ah laguma soo qorin oo welibana dee wadnaha waraaqda oo welibana fallaadhay ay gashay oo welibana dee magar- ku dari kari Jaca- maayo jacaylka teknolojiyadda ismaaciilow oo dad badan oo dhallinyaraa hadda ay ku dhex jiraan kii hore wuxuu ahaa wax aad sanado iyo sanado haysan kartid weligaa horta jacaylkama lagaa haday love letters ma maqasho waxaa haysan kartaa waxaa haysan kartaa sanado iyo sanado noloshaada intaad noosha waxa qisankaa laakiin emailka kombyuutarkaa fariista xaggee ka keenaya warqadda laguu soo diray dee ma imi kanaaba kanaaba tixraac lehe berigii hore jacaylka welima lagaa haday miyaan kugu dhicin waxaa jirtay wiil iyo gabadh ba isjeclaa haye marka inantiiba intay ku soo farayaraysatay waraaq dabeedna waa la soo qarin jiray cid baa loogu soo dhiibi jiray wiilkii waraaqdii oo dee wadne iyo inantuna bilay qoraysa waraaqda si ugu muujiso jacaylka u qabto Mhm.
wiilkiibaa loo soo qariyey wuxuu islahaa marka adigoo habeen firaaqahaya oo guriga oo feynuuska oo keliga ah waraaqda akhriso haye waxa dhacday mid baasunbaa meelahan ka yimi oo waraaqdii qadadii buu markuu qadeeyey ayuu waraaqdii halkan ku arkay wuu iska qaatay uun. bal wax ku kalifayba wow dee wiilkii miyaanu hadhown buu yidhaa war jacaylka iyaga xaday marka wadnayaasha dhibtaasay lahaayeen iminka facebookiyo lagaa xadi kari maaya marka waraaqdan wadnayaal ayaa hareeraha kaga laakiin xadan facebooka adoo ka maqanaa fariin qof kale loo qori karaa
oo waxa weeye lagaama xadine meel bay ku khaldantay reeraha weeye waxaa la yidhi message inta loo diray ayaa waxaa la yidhaahdaa ismaaciiloo mararka qaar een, maanta ma soo qadaynayo inta emailkaaga meel uga tagtay xaaskiioo qado kuu karisay ayaa waxay helaysaa fariin maanta sooma qado tagaaya ah dee taasi waaba waktiga un weeye laakiin jacaylkaa lagaa xaday falastiina marka waraaqdan hareeraha waxaa lagaga soo xardhay wadnayaal welibana dee waa looma taag yaraysana aad baa loogu soo badiyey waa tahniyad aroos marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa ayaa layidhi daadiyayaasha barnaamijka waan kaa qaadnay ayaan leenahay waxaana diraya tahniyadan aroos dadka kale ah aabe cali xasan ducaale hooyo faadumo maxamed aadan abti ibraahim maxamed aadan oo gaaweeti ku magac dheer hooyo daahiro maxamed aadan ilmo maxamuud cali xasan oo kale ah leylo maxamed shaafi ama cabdishaafi aamina saadiq mustafe xamdi raxma liibaan sacdiyo iyo deeqa iyo sidoo kale ilmo cali xasan oo kale ah cumar shacbaan cabdulaahi cabdiraxmaan khadiija cabdiraxmo iyo deynabo iyo eedo weliba xaawo baali maxamuud adeer cabdiqaadir garaad nuur adeer saleebaan garaad nuur iyo weliba eedo saynab cabdi ducaale leyla maxamed cali iyo saygeeda macalin cismaan muumin iyo caruurtooda axmed cabdulaahi cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad u dirayaan lamaanaha oo kale ah maxamed cali xasan iyo gacdhisadiisa xabiibo isxaaq oo aqalgalkoodu ka dhacay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanka kiliga shiinaha waxaan idin leenahay ayaa layidhi noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin oo shiinuhuna ma afriku wax ku yeesha ismaaciilo de waxaan isiri waa meeshuu mashaariicda ka fuliyo kolba kama ag fogaan isiri oo markaa naanaysa halkaasun bay ka timaan isiri waa maadsantaa warqadana waxay naga soo gaartay maryan cismaan geedi iyo xasan nuur geedi axmed dey cismaan geedi iyo cabdulaahi cismaan geedi muuse xuseen cabdi oo loo yaqaano muuse kuusow cabdirasaaq xuseen maxamuud maryan cabdulaahi siyaad dahabo cabdulaahi siyaad hooye xaawe cismaan gaabow carabo maxamuud xasan aamino maxamuud xasan muumino culusow cali iyo muuse cali waasuge maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo xildhibaan yuusuf cilmi carab maxamed macalin cismaan cagey dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cilmi xuseen samow iyo marwadiisa sacdiye maxamed cabdulle oo ku aqalgala magaalada muqdisho isku waara ubad qeyrqaba kala hela ayaanu leenahay ismaaciil bal dhankii sugaanta noo soo qaba heesta xigta ha ma wiilasha mise hablaha
aan isweydaarsanay bal hablaha soo qabo de haay hablii welibana waxaan soo qabanaya haddaad tir hablaha soo qabo hablo iskuma jiraane mid hees waxaan maqli jiray imka daawaha laga soo qaday daawaha waxaa looga jeedaa laxooxda marka aruurtii la dubayo canjeerada canjeerada midna waxa weeye midda mar hore la dubay halkan kusii jirta midna waa tan birta laga soo qaado birta marka waxa oo ugu kulul.
macaan markaas la heshid laxoox iminka daawaha saa looga soo qaaday oo aad subag yaroo sixina ku darsatid iyo shaah yaroo bigaysa intaa markaas la heshid maxaaba kuu dhiman haye marka hees daawaha laga soo qaaday yurub genyo waa fanaanada codka macaan ayaa ku luuqeynaysa heestana waxaa la yidhaahee sam
wayahan soo conayo waqtigan siigal baday soo laami maaye soo laami maaye sidaasuu noqonaya haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale wayahan soo conayo waqtigan siigal baday soo laami maaye soo laami maaye sidaasuu noqonaya haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale sirahan qalbigu degay dalka wari ma dhigine sirahan qalbigu degay dalka wari ma dhigine sideen ubaylaawa saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye sirahan qalbigu degay dalka wali ma dhigine sirahan qalbigu degay salka wali ma dhigine sideen ubaylaawa saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye san waxa aan- aan la gaadhay. Sahankiisi waayo, sahankiisi waayo, qalbigiisi feeyay. samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay wanaaggan sadkiisii oo samaha aan- aan la gaadhay. Sahankiisii waayo, sahankiisii waayo, qalbigiisi feeyay. samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay sirahan qalbigu degay dalka wali ma dhigine sirahan qalbigu degay salka wali ma dhigine sideen ubaylaawa saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye
ismaaciilow dooqaaga horta waa fiican yahay Inta- Haye.
intaa maanta waa kuu qiraaya haye haye haye ismaaciilow waxay leedahay waayaha soconaya iyo wakhtigaa sii galbanaya soo laabmi maayaan sidaasuu noqonaya yurubgeey intaas waxay sii raacisay weliba falastiinay haddaan sadrigayga geliyana saadirkaa ogaaniye seerahan qalbigu degay salka weli ma dhigine hee sideen uba ilaa waa saldhig kale u raajaa waanigan isahwiyeye dee inaad tidhaahdid hablaha inoo soo xoliyo dookhaagu wanaagsan kala daadee falastiini wax inan baaba lasoo qabtay welibana cod macaan welibana ah dee ka heesaysa meelihii ugu dambeeyey heesaha gabdhaha lagu diraya
waa isku dhex jir bal warqadda dhinacaaga noo soo qoba ismaaciil waraaqdani wayba iga nixisay falastiini markaan saa usoo qabtay Mm. waxaa lagu soo qoray oo tahniyadan diraya baarakallah qoys aad u badan waa ilaa shan iyo afartan waxaa laga soo bilaabay aabe hooyaa lagu xeji adeer eed abti habo ilaa waxaa la gaadhsiiyey awowe marka waa waraaq lagu marka intii aynu ka gaadhno ayaan u akhriyi doonaa waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waa layna salaamo assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay wacalaykum asalaam dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ee daanduray anaa u qaaday daanduray falastiinna way fadhidaa way idin maqlaysaa iyadana way idinka gundoontay salaanta waxaa tahniyad dhalasho oo farxad leh halkan ka diraya asxaabta halkan ku xusan waa aabe maxamed maxamuud warsame hooyo caasho xasan nuur hooyo xaliimo xasan warsame hooyo maryan xasan warsame hooyo khadiijo guuleed adeer bile maxamed warsame adeer cali mataan maxamed warsame eedo ubax maxamed warsame abti cumar cabdi guuleed abti maxamed cabdi guuleed abti cabdulaahi cabdi guuleed abti axmed maxamed siyaad abti nuur maxamed siyaad iyo abti cabdiqaadir maxamed siyaad cabdiraxmaan maxamed siyaad jamaal maxamed siyaad cabdulaahi maxamed siyaad caasho cabdi guuleed saynab cabdi guuleed iyo saygeeda iyo caruurteeda ubax cabdi guuleed iyo saygeeda iyo caruurteeda xaliimo axmed shiishiile aamine axmed shiishiile farxiyo axmed shiishiile fawsiya maxamed siyaad dad aad u tiro badan oo waraaqdan ku qoran mar haddii inta hore la sheegay inta dambena waxaan filayaa in salaantiinu ay idinka geysan tahay dhammaan dadkan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooyo zamzam cabdi guuleed iyo aabe maxamed maxamed warsame oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii afraad ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana gabadhaas loo bixiyey cayuush baa layidhi cayuush maxamed maxamuud warsame ducadana waa xaggiina mar hadday inan tahay waxaan u gudbinayaa falastiin axmed iimaan bal falastiin xagga ducadan adaa waayadan aada ugu wanaagsanay soo barbaara ayaanu leenahay noqonkii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacdaa aamiin ismaaciil waraaqda xigtana bal inoo soo qabo warqadanah ismaaciilo waxay naga soo gaartay waxay leeyihiin dhammaan asxaabta v o a waan salaamaynaa qeybta soomaaliga hambalyada iyo heesaha daandurey iyo falastiin bay yidhaahdeen daandurey adaa u qaadi doona daandura miiskiisa anaa fadhiya salaamuhu aad bay ugu badan yihiin marka intiisa anuu qaaday dhammaan reer buraash xuseen buulle iyo dhammaan reer xuseen buulle ayaa diraya tahniyadan waxay naga soo gaartay ambasador ismaaciil cumar nuux iyo kamas faarax barre injineer borow mustafe aadan qadar sugow salaad maxamed nuur maahir faysal jabaati caashe xuseen caagane axmed shukri jaamac maxamed cabdi cabdulle hirre xasan cabdulaahi ciilmooge iyo sheekh cumar maxamed cali maxamed cabdulaahi ciilmooge iyo leylo warsamo jaamac iyo cadde cali dhuux iyo dhuux axmed xasan iyo cabdilatiif sheekh maxamed iyo cibaado warsame iyo deeqa bacaluul iyo waxay yidhaahdeen shukran faarax cali iyo anise cabdi iyo hindiye dhaqane nasro buraash faadimo cabdulaahi iyo faadimo xuseen xasan iyo khadiijo cumar geedi iyo farxiyo cabdi iyo faadimo dhaqane cabdulaahi dadkaas oo kala jooga nairobi gaarisa abakorey iyo dhadhaab iyo madagoosha waxay tahniyad u dirayaan boqorkii boqoradda ayay yidhaahdeen magacyada meeshan ku yaalla waxaa ka daran inta ammaana farta iyo faraantiga faraska iyo geenyada usha iyo diirkeeda hirre buraash xuseen buulle iyo afadiisa sawdo hirre gaarane oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa isku waara ubad qayrqaba kala hela ayaanu leenahay waxaan filayaa tilmaantaas oo dhan waxaa la doonaya in la muujiyo kalgacalka iyo qoyskan inay qaali yihiin marka intaasoo dhan waxay muujinayaan uun lamaane wada jira bal Ismaaciil.
dhinacii heesaha falastiin ay markana kugu soo riixo ilan waa bal gacanta soo geli adigu markana haddaa adiga mar gabar soo qabata annagoo inaan wiil soo qabtaa maanta markaa waynu ku tallamaynaa miyaa Waa ka wiil sa- iyo gabadh dhegeystayaashuna bal si sokeyn eegi doonaan dookheenna maanta waxaan soo qabanayaa codka macaan ee maxamed xasan lafoole heestii deeqa
ebaxsanida hadalkiio ekelaan tuuhinayahay waa waxa dareenkiio nafta damaca geliye kaga doorme qarirka ebaxsanida hadalkiio ekelaan tuuhinayahay waa waxa dareenkiio nafta damaca geliye kaga doorte qarirka shidhaxanta celiyo dhawaada iga iiha adigu daldheer jiran halkan ka dareema deqa waan ku jecelahay shidhaxanta celiyo dhawaada iga iihahay adigu daldheer jiran halkan ka dareema deqa waan ku jecelahay dabqigaaga waxaaniyo dulqadkiyo xishoodkaba ma wax lagugu deeqo daa'ibkaygu uuma sharaf kuugu dawgalay dabqigaaga waxaaniyo dulqadkiyo xishoodkaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii ku uuma sharafku ugu dawogalay indhaha ku diirsada deeqay aragti tahay halkan kaa dareema
falastiin waxaan filayaa la foole horta inaanu habliiba ka tegin waxaan filayaa maalin dhow falastiin inuu kusoo haysto waxaa weliba soo raaca fanaanka b k haye haye, oo isna saf ka soo maray magacyada haye laakiin labadaba weli weli falastiin kama hayno marka waa in loo xisaabiyaa oo la yiraahdaa
haye waa in lasoo xisaabiyaa oo la yiraahdaa yaa ku tiro badiyey heesaha haye gabdhaha magacyadooda adigoo dal dheer jiraan halkan kaa dareemee hee deeqa waan ku jecelahay heestaas haddaynu intaas kaga nimaadno falastiinay dee waraaqihii gabagabadii ayaynu kusii dhownahay falastiinay haddaan waraaqda dhankayga ugu dambaysa aan soo qabtona halkan waxaan ku hayaa waraaq waxaa lagu soo bilaabay waan idin salaanay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee idaacadda caalamiga ah ee v o a baa lagu soo qoray waan kaa qaadnay qofkaas soo qoray waraaqdan salaan kadib waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya dad kale ah baa la yidhi hooyo milge maxamed nuur hooyo xaliimo warfaa faroole hooyo faadumo sheekh aadan aabe xasan qurux maxamed aabe barre maxamed ikraan xasan qurux iyo carruurteeda ifraa xasan qurux iyo carruurteeda fahmi xasan qurux cabdikariin xasan qurux dogtor maxamed barre maxamed carruurtiisa iyo xaaskiisa maxamuud maxamed sheekh oo ku magac dheer lafageri sacdiye qase aadan garow caafi aabo siraad muxamed maxamed siraad muxamed cabdiqani siraad muxamed caasho siraad muxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan lamaanaha iscalmaday burhaan aadan daynab iyo marwadiisa iimaan xasan qurux oo ku aqalgalay dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka ohio ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi aamiin ayaanu leenahay isku waara ubad qayr qabana kala hela waa hambalyo warqadan waxay naga soo gaartay saacid maxamed cali saacid macquul brofesor cabdicasiis caagana cabdisamad meeshan taytallaa raacsan laakiin raalli ahaada aan magacyada ku ekayno brofesor maxamed xasan doob maxamed xasan axmed taakow ahweys sheekh cali qaasim cabdulaahi caagane cabdisamed cabdirasaaq xasan albashiir maxamed abuukar caagane ridwaan xaaji yuusuf sahre cabdi xasan deeqa axmed cusmaan sagaal cali ibraahim cabdinaasir maxamed cadow xafse cabdiweli maxamed naciimo cabdulaahi xasan faadumo cali nuur abuukar yuusuf ibraahim sadaam maxamed cali siyaad barre weyrax waa cabdicasiis maxamed guure cabdiraxmaan cabdulla cali iyo cabdinaasir maxamed cali iyo axmed ciise cali beereed axmed maxamed cali cabdi shakuur maxamed cali shakarka ayaa la yidhaahdaa iyo cadbi mahad maxamed xasan nasri dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos farxad leh u dirayaan arooskii aroosada mahad maxamed raage iyo marwadiisa fartuun yuusuf maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxay leeyihiin gurigiina guri nage guurkiina guur kheyr guulow ka yeel ducaduna waa dhankiina ayay yidhaahdeen ducadii mar haddaad falastiinay waxaa loo ducaynaya bal ii sheeg waa dad isguursaday isku Dad waaraanu isguursaday.
leenahay isku waara ubad khayr qaaba kala hela kuwa dalkooda dalkooda diintooda iyo dadkoodaba anfaca ilaahay haydin kala siiyo ubad khayr qaba aamiin baynu leenahay n waxaa jira dad ka shaqeeya barnaamijka hambalyada dee adiga iyaga u badan iyo ti- kooxdiina kale magacyada waa in idinka leedara noo soo bixiya maalin Mm.
walba magacyo cusub kala duwan En, waxaad moodaa magacyadii kuwa caadiya iyo kuwa lasoo ergeystay labadaba meeshay lagula kulmaa n weliba mararka qaar inta badan magacyada wuxuu ka bilowdaa xarafka weyn ama n waxa luuqada lagu yiraahdo ingiriiska capital letter waa inaad xarafka weynaysaa marka mararka qaar magac inuu yahay in kalea ku wareereysaa inta xaraf yar lagu soo bilaabo ama laisku xexijiyaba ama la isku xijiyo gabagabadii baynu joognaa waxaan filaya inaad iga sugaysanaan dhinacii heesaha soo qabto mar haddaad mar dhowdin tidhi labadeenan aan ku tallanno oo wiilal iyo gabdhaha maanta soo qabanno Mhm.
markana inan kale ayaan soo qabanaya ka warran haye arrintaa heshiis muku tahay si fiican Waxaa haddiiba soo- tiradu isla egtahay konton iyo kontonka
mar haddii aynu tira isla-eg soo xullay soo maaha marka shamse cumar ayaan hees ay qaado oo ku luuqayso aan soo qaban heesna waxaa la yidhahdaa sida
wasalow kal gacalkuye namayla sara tegey wasahashanaye may dhiigaysin saarada masabana badan baan sadaal ku shabshabay wasalow kal gacalkuye namayla sara tegey wasahashanaye may dhiigaysin saarada masabana badan baan sadaal ku shabshabay Ma ila
waa tahay heesaasi shamsoa waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ismaaciil xuseen farjar iyo falastiin axmed iimaan ayaan idinla socodsiinaya v o a aad ka dhegaysanayseen bal markan dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha axmed cali shiikh ayaana la diyaara
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha toddobaadkan waxaa inta badan lasoo gebagabayn doonaa horyaalada qaaradda yurub haddii aynu ku horrayno horyaalka laliiga ee dalka sbein naadiga riil madrid oo hal dhibcood ka dambaysa kooxda hoggaanka heese ee barcelona ayaa waxay u safri doontaa maanta kooxda debortivo lacoronia oo ay kula cayaari doonto garoonkeeda riil madrid waxay leedahay toddoba iyo siddeetan dhibcood waxayna u baahan tahay inay badiso islamarkaana ay rajayso in barcelona ee barbardhac gasho ama laga adkaado si horyaalka ay ugu guulaysato si kastaba barcelona u baahan oo keliya inay badiso waxa ay u safri doontaa kooxda ganaraada ciyaaraha kale ee dhacayana kooxda atletico bilbao ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga zaviya atletico madrid iyo saltavigona waxay ku kulmi doonaan garoonka vicente caldron ee kooxda atletico madrid horyaalka la liigaha waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda atletico madrid waxaana ay leedahay shan iyo siddeetan dhibcood kooxda kaalinta afraad ku jirtana waa kooxda villarreal oo leh afar iyo lixdan dhibcood afarta koox ee ugu horraysa waxaa la xaqiijiyey inay noqon doonaan kuwa u mateli doonaa dalka sbain koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda sidoo kale horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska ayaa beri lasoo gebagabayn doonaa horyaalka waxaa hore ugu guulaysatay kooxda leicester city waxaana sidoo kale la xaqiijiyey saddexda kooxood ee u laaban doonta heerka labaad ee horyaalka oo ah kooxaha newcastle norwich iyo aston villa si kastaba waxaa la isku haystaa ciyaaraha qaaradda yurub iyo kooxaha ka qaybgalaya kaalinta afraad ayaa waxa ay u muuqataa in kooxda man city ay markaasi gacanteeda ku xaqiijin karto haddii ay ka adkaato naadiga swense city halka manchester united oo kaalinta shanaad ku jirtaan ay rajaynayso in ay ka badiso kooxda bournemouth kadibna laga adkaado naadiga man city si iyada kaalinta afraad ee u gasho haddii aynu eegno kulamada dhacayana kooxda chelsea waxay martigeli doontaa naadiga leicester city everton iyo norwich city ayaa kulmi doona manchester ayaa waxay la kulmi doontaa a f c barmos waa kooxda manchester united newcastle iyo tottenham ayaa is arki doonaa southampton waxay martigeli doontaa naadiga crystal palace stoke city iyo westham ayaa kulmi doona swanse cityna waxa ay isku dayi doontaa in ay kooxda man city ka hor istaagto usoo bixitaanka koobka uefa champions league ee xilli ciyaareedka soo socda waxaana ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda swenson city ee gobolka wales kooxda watford waxay la kulmi doontaa naadiga sunderland west bromwich albion ayaa martigelin doontaa naadiga liverpool haddii aynu eegno dhinaca wararkana kooxda chelsea ayaa qandaraas hal san oo dheeri ah waxay u yaboohday ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kabtanka kooxdaasi john terry john terry ayaa xilli ciyaareedkan waxaa ku egay qandaraaskii uu kula jiro kooxdaasi waxaana sannad dheeri ah oo iminka loo yaboohay uu sheegay inuu ka fikirayo ugu dambayntiina ninka madaxda ka ah kooxda manchester united ed woodward ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa ay sii wadi doonto in ay lacag badan ku bixiso soo iibsashada ciyaartooy cusub xilli ciyaareedka soo socda si ay baratan ugu gasho hanashada horyaalka brimier liiga dalkaasi ed woodward ayaa waxa uu shalay la hadlayey maalgashtayaasha kooxdaasi iyada oo kooxda man united ay samaysay rikoor cusub oo dhinaca daqliga ah lana filayo in sanadkan ay noqoto kooxdii ugu horreysay ee taariikhda ee sanad gudihii samaysa lacag dhan shan boqol oo milyan oo baamka dalka ingiriiska ah woodward ayaa waxa uu sheegay in kooxda man united iminka ay ku socoto dib u qalabeen waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan in ciyaartooy ay u soo iibiyaan kooxda xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheikh ayuu kaasi ahaa wuuna mahadsan yahay dhegaystayaal gunaanadka idaacadda galabnimo ayaanu soo gaarnay hase yeeshee haddii aan idin dulmaran qodobadii wararka kale ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegayaan ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen shan kalena ay dhaawacmeen kadib iska horimaad dhex maray laba kooxood oo ka wada tirsan ciidamada biliiska gaarka ee maamulka koonfur galbeed labada qof ee dhimatay ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu yahay rayd islamarkaasina iska horimaadka ayaa bilowday kadib markii gadood ay sameeyeen ciidamo ka cabanayay mushaar la-aan taasi oo xiisad amni darri ah ka abuurtay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay wararka sidoo kale ka imaanaya deegaanka garisbaale ee dowladka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala beegsaday baawur ay la socdeen baawurka qaraxa lala beegsaday ayaa la sheegay inay lahaayeen ciidamada booliiska ee la foole fadhigoodu yahay ayna kusoo jeedeen dhinaca magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa etoobiya oo amsom qaybta ka ah ayaa saacadihii hore maanta waxay al-shabaab kala wareegeen gacankoynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada huwanta ayaa qabsaday magaaladaasi iyadoo aan wax iska cabinahay kala kulmin kooxda al-shabaab iyagoo halkaasi la sheegay in shabaab ay isaga baxeen shacabkuna ay ugu baaqeen oo ay ku amreen inay magaalada ka barakacaan sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlay dadka magaalada jooga ayaa sheegay in ciidamada aysan dib magaalada uga bixi doonin aynu dadku isdejiyaan oo ay joogaan warar v o a ayaa sheegaya in kooxdaasi al-shabaab ay dad ku dileen duleedka magaalada aadan yabaal markii ay halkaasi ka baxeen kuwaas oo ay ku eedeeyeen falal basaasnima idaacaddii galabta oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan in anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen aaniraada ismaaxiil xuseen farjar intaas aynoo joogto tan iyo idaacadda fiidnimo waxaan iskaga tegaynaa dhammaanta oo isku duuban nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.